magaalada london waxaa saaka ku geeriyooday marxuum yaasiin xaaji ismaaciil jirde oo ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee xukuumaddii militariga soomaaliya marxuumka waxa uu ka mid ahaa wariyaashii waaweynaa ee ka howlgalayay reediyo muqdisho marna ahaa wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha xuseen barre aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyey ilaahay ha u naxariistee marxuum yaasiin xaaji ismaaciil jirde ayaa ahaa shakhsi taariikh dheer leh waxaana uu marxuumku ku dhashay magaalada hargeysa sida uu faahfaahinayo taarikh nololeedkiisa cali salaan xaaji ismaaciil jirde oo uu marxuumku adeer u ahaa yaasiin xaaji ismaaciil jirde allah u naxariistaa wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii waxa uu ku barbaaray magaalada hargeysa waxbarashada qur-aanka iyo diinta wuxuu ku bartay magaalada hargeysa isagoo isagoo da-diisu yar tahay ku biiray ciidamada booliska gaadhayna sarkaal darajo sarkaal ka gaadhay ciidankii baabaarista dambiyada ee c i d-da oo uu madax ka noqday qaybtii faraxa sanadkii ay shan iyo lixdankii ayuu ka tegey iyo afar iyo lixdankii mid ahaan ayuu ka tegay ciidamada booliska waxaanu u wareegay wasaaradda warfaafinta oo markaa imtixaan ka galay magaalada hargeysa hase yeeshee oo hawsha ka bilaabay magaalada muqdisho idaacaddii redio muqdisho yaasin wuxuu noqday national ankarkii ama wariyihii qaranka ee xilligaas ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo toddobaatankii markaas oo uu noqday madaxii wararka ee idaacadda radio muqdisho kadibna uu noqday madaxa radio muqdisho uu gaadhay agaasimaha waaxda idaacadaha soomaaliyeed dabeetana sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ayaa yaasiin waxaa loo wareejiyey xafiiskii madaxtooyada isagoo noqday wariyaha gaarka ah ee madaxweynihii soomaaliya ee xilligaas maxamed siyaad barre halkaas oo uu ku shaqada hayay ilaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii markaas oo uu noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta isla sanad gudihii wuxuu yaasi noqday wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyaddii soomaaliya loola jiray sagaal iyo siddeetankii ayuu sabab caafimaad ugu baxay dalka maraykanka sidaasaa dib ugu soo noqon dalka oo uu kaga ambabaxay siyaasaddii marxuumka ayaa in badan ku soo jiray saxaafadda soomaaliyeed iyada oo lagu tilmaamo inuu ka mid ahaa hormuudkii warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha sida uu tilmaamayo maxamed aadan xirsi teera oo ka mid ah suxufiyiintii muddada badan ay soo wada shaqeeyeen marxuumka yaasiin xaaji ismaaciil waxaan bartay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii markaan kusoo biiray warfaafinta gaar ahaana qaybta idaacadaha raadi muqdisho wuxuu ahaa raggii wariyaasha ahaa ee caanka ahaa ee ugu tunka roonaa markaas rag badan oo lix iyo lixdankii kusoo biiray idaacada wuu ka mid ahaa oo isagaa ka mid ahaa axmed al askar baa ka mid ahaa siciid cadaani baa ka mid ahaa weli xaaji cali baa ka mid ahaa maxamuud xasan baa ka mid ahaa idris xasan diiriya ka mid ahaa axmed ismaaciil samatar baa gurubkaas oo lix iyo lixdankii kusoo biiray idaacadu ka mid ahaa anigu se saddex iyo toddobaatankii markaan kusoo biiray ayaan baranay raggii madaxda ahaa oo waxna baray oo idaacada aan ugu soo biiray aniga iyo xawkeyo raggaasuu ka mid ahaa madaxa xafiiska wararkuu noqday oo wuxuu aniga ii noqday tifoftire xafiiska wararkuu madax ka ahaan jiray markii dambena wuxuu madax ka noqday agaasimaha idaacadaha buu noqday oo agaasimaha idaacaduu ii noqday markii dambena anna waxaan u noqday madaxa raadi muqdisho baan u noqday wararkaana ka wada shaqayn jiray wararkaan wada akriyi jiray nin wuxuu ahaa markii dambena wuxuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafintuu noqday wuxuu noqday wariyaha madaxweynaha ayuu noqday isaguna oo wuxuu bedelay cabdi xaaji goobdoon buu bedelay marka yaasiin muddadaas oo dhan waa soo wada shaqaynay nin wuxuu ahaa aada u aqoon badan oo aqoontiisa guud ee siyaasiyiintii adduunyada ka kacay iyo aqoon-yahanadii adduunyada ka kacay iyo ay arag buu ahaa aqoon jalanolodkiisa ama aqoontiisa guud aada u sarrayso sidoo kale ilaahay ha u naxariistee yaasiin xaaji ismaaciil jirde waxaa si gaar ah loogu xasuustaa erey bixinta iyo qaabka tebinta wararka luqadda soomaaliga iyo aqoontiisa guud sida uu faahfaahinayo maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka mid ah rugcadaaga saxaafadda soomaaliyeed intii aan idaacad ama broadcasting ku lug lahaa oo dhan waan aqaanay dadkii annagana afbaray ee tebinta iyo wargudbinta iyo idaacad hawsheed iyo xilkeed sida ay tahay wadada yani cagta noo saaray bu aha ilahi ha unaxariistee nin aada iyo aada aqoon badan leh hadday tahay xagga af soomaaliga hadday tahay dhaqanka iyo suugaanta iyo waxa qiyamka la yidhaahda ee af soomaaliga iyo dadka ku hadlaaba ay leeyihiin nin aada ugu xeel dheer buu ahaa waktigaa yacni tebinta ama warbaahinta ama qalabka warbaahinta mediaha waxaa la yidhaahdo waxaa ugu roo xoog roonaa yani dhulka af soomaaliga lagaga hadlo radioga kaana yani waa taa iminka aan kuu sheegayey dadkii yani aabayaashii asaasay ee dadka ku ababiyay habay ku habay buu ahaa luqadan lagu hadlayo iyo habka loo jeedinayo iyo aqoonta iyo asadoodanka iyo qiyamka ay leedahay ayuu ahaa kaalin xoog le ayuu ku lahaa yani erayo yani uu kusoo kordhiyey luqadan lagu hadlayo oo yani af soomaaliga iyo dhaqanka badda ah ee isagu aada yacni ugu xeel dheeraa uu kasoo gudbiyey ayaa jira oo yani xitaa markii dambe luqadii siyaasadda ee yani soomaalida gashay wadankii la odhan jiray dalka imika la dhao zimbabwe oo la odhan jiray rodisia oo niman cadaanihi ay u talin jireen oo yani marka ingiriisda lagu sheegay la odhan jiray rebel government ama rebel regime isagu wuxuu bixiyey qawleysatada rodisia ee uu qeybshaha u yahay hororka la yidhaahdo ian smith yani waa erayo aada u yani dhumuc iyo laxaad weyn oo laga yaaboba inay ka quwad iyo miisaan roo yihiin ereygii mar kale loogu talagalay laakiin soomaalida marka lala hadlayo siday u fekeraan iyo caqligooda iyo sida ay yani wax u eegayeen aada iyo aad yani loo jeclaystay dadka kale ee ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa waxaa ka mid ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a cabdiraxmaan yabarow oo ka waramaya aqoontii uu u lahaa marxuumka aqoonta aanu isku lahayn yaasiin xaaji ismaaciil allaha u naxariistee way ballaadhneyd bartamihii toddobaataneeyadii xuseenow markii aan shaqada ka bilaabay rediyo muqdisho waxa uu ka mid ahaa dadkii hormoodka u ahaa rediyo muqdisho oo iyagu markaasi gaadhsiisnaa heer editarnimo oo wariyaasha oo dhan tababari jiray si weyn ayuuna noogu soo dhoweeyey anigii asxaabtii markaasi la koobsaday waxaa xasuustaydaan marnaba ka go-aynin sidii marka aad khaladka gasho yaasiin uu ku saxayey iyada oo dhaqanka guud ee dalka soomaaliya ama macalimiinaha aadaan ama waalid ha ahaadeen qofka dhallinyarada ah ama qofka da-da yar markii uu wax khaldo lagu qayliyo ama u loo qaato yaasiin waxa uu odhan jiray adeer waxa ay waxaas caynkaasi ku wanaagsanayeen hadduu arko barnaamij aad meel yar ka qalluucise ama wuxuu yar qoonsado wejiga kaama saarayna wuxuu odhan jiray sidaasay saasaa cabdiraxmaanoo malaha wanaagsaneyd af asluubaysan oo degan ayuu dadka wax ugu sheegi jiray gaar ahaan aniga waxaanu ahayn yaasiin isku xaafad degmada hulwadaag ee magaalada muqdisho qayb la yidhaahdo ceel ibraahim ayaanu wada deganayn bilowgii toddobaatamiyadii iyo bartamihiiba markii ay idaacadda reediyo muqdisho ay ahayd idaacadda ugu weyn ee waddanka o dhan laga dhegaysto sidoo kale madaxa laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a cabdiraxmaan yabarow waxa kale oo aan wax ka weydiinay waxyaabaha lagu xasuusan doono marxuumka ilaahay ha u naxariistee yaasiin xaaji ismaaciil jirde waxa aan yaasiin ku xasuustaa taxadarkii tirada badnaa ee uu shaqada siinayay shaqada sharafteedii iyo karaamadeedu waa in taxadar aad siiso si aanay waxba kaaga khaldamin asxaabta iga horreeyey ayaa dhammeeyey darajooyinka soo gaareen laakiin waayadaa aan ka sheekeynayo waxa uu ahaa madaxa qolka wararka waxaana caadi ahayd in weriye kasta nin kale lagu lamaanin jiray oo editor ahaa marka weriyaasha warka akhriya oo kulligood ahaa niman taxadar badan oo mas-uuliyaddooda ka soo bixi jiray haddana waxaa aad loo jeclaa in yaasiin lagu lifaaqo oo yaasiin u noqdo editorka sababtuna waxay ahayd si kasta oo dhacda wax kastoo yimaada yaasiin waa kii jooga idaacadda oo haddii ay qofka weriyaha ah wuxuun la tagaan ama hurda la fakato ama si uun uu u baaqdo yaasiin baaqan maayo oo waa kii soo taagan allahu naxariista yaasiin xaaji ismaaciil dadka oo dhan waxay ku xasuusan doonaa intii taqaano codkiisii sidii haaneedka lahayd ee warka u kala dhigdhigi jiray weliba wakhtigii afka soomaaliga aanu qornayn sidii uu dadka u deeqsin jiray wararka caalamka allahu naxariistee yaasiin xaaji ismaaciil jirde ayaa haddaba maanta ku geeriyooday dalka britain waxaanan ilaahay uga baryaynaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo xuseen barre aadan ayaa taariikhdii yaasiin xaaji ismaaciil jirde isugu keena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington